markana waa dhinacii ciyaaraha goordhow ciyaartii suberbolka ayaa soo gabagabooday waxaa qadka telefoonka ee minnesoto si toos ugu jira waryaheena maxamuud mascade haye mascade ciyaarta waa soo gabagabooday bal natiijadii ugu dambeeyey nooga waran ciyaarta falastiin aad baad umahadsan tahay dabcan waxaa la oran karaa ciyaartani waxay ahayd ciyaartii ugu xiisaha badnayd ee suberbolka ee in muddaha la daawado labada kooxood ee new england patriots iyo philadelphia eagles waxay soo bandhigeen banooni qurux badan oo weerar iyo weerar celis ahaa islamarkaasina cidina ma ogeen cidda badinaysa ilaa iyo intay ciyaartu kasoo gabagaboobeysay kooxda new england patriots oo koobkan difaacanaysa isla markaasina tom brady oo ah ninka kubadda u qaybiya uu haysto shan koob ayaa waxaa leeyahay falastinay kii lixaad buu sanadkan qaadi lahaa oo waa uu guuleysan lahaa islamarkaasina michael jordanka basketballka koruu la mid noqon lahaa arrintaas ayaa aada looga hadalhayay ciyaarta ka hor laakiin philadelphia eagles oo uu ka dhaawacmay ninka banooniga u qaybiyay quarterbaga ay sanadkan ku shaqaysanayeen ayaa saddexdii kulna ugu dambeysay ay ciyaaraysay waxa ay ku socotay quarterbagooda nick polis oo isagu habeenkii xalay ahaa noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan kulanka oo la siiyey abaalmarinta loo yaqaano m v b-ga waxayna kusoo gabagabowday soddon iyo saddex iyo afartan iyo kow dhibcood oo kooxda philadelphia eagles ay ku badisay waadigii sambuuska ka sheekeynayay taageerayaasha philadelphia sambuuskii la siiyey baan waxaan u malaynayaa kooxdii gaarayo farxad iyo damaashaad bay ka qaadeen sidaa ayayna ku badiyeen magaalada minneapolis haatan dadku meelay kala maraan male aad baa loo buuxaa islamarkaasina farxadda iyo damaashaadka soomaalidu xataa falastiina dhinac uga jirta ka waran bal adiga meesha aad ku daawanaysay mar baan kusoo wacay iyadoo qaylada iyo waxa ka yeeraya la yaabo
codkayga waxaan umalaynayaa taageerayaashu xataa inay ka fahmayaan sidaan u xabeebsanahay waayo lafteyda waxaan kamid ahaa dadkii kasoo horjeeday new england patriots waayo koobkan waxaa loo kala qaybiyaa n f c a f c kooxda gobolkeena ee minnesota walow ay eagles naga soo badisay haddana isku group baan ka nimaanaayo n f c baan isla nahay marka meeshii aan ku daawanayay soomaalida u badnayd dabcan wixii daawanayay caddaan baa nala joogay laftooda dhammaantood laba qof mooyaane inta kale waxay taageersanaayeen kooxda kubadda americanka footballka loo yaqaano si aan kubadda cagta u dhaha hataa garan mayo waayo dee kubadda cag maha laakiin maraykanka kubadda cagta maraykanka yidhahdaan marka waxaad moodaa in dadku inta badan eagles ay taageerayeen oo halkaa xafiltan a f c iyo n f c oo ka jiro dabcan new englandna sideedaba kooxuhu markay koobo badan ku guulaystaan waxay noqdaan in dadku ay kasoo horjeestaan oo kooxaha anarooga loo yaqaano ama tabarta daran ayaa la taageera marka kooxda philadelphia eagles waxay ahayd koox dabcan aad iyo aada cajiib ah siday koobkan ugu guulaysatay soomaaliduna qaarna garoonkayba ka shaqeynay gudahooday ku jireen oo snaabshaadyada iyo baraha bulshada ay soo tuwid gareen bayaan ka daawanaynay halka guri kasta oo soomaaliyeed habeenkii xalay ahaa gobolka minnesota ciyaartaasi lagu daawanay mar kala fiiriya taariikh ahaan kooxdan eagles horey ma ugu guuleysato koobka
wallahi falastiin kooxdan eagles hore koobkan uguma una guuleysan waa markii ugu horreysay koobkan ku guuleysanayso gobolka ay ka dhisan yihiin pennsylvania kooxda stilers la yidhaahdo ayaa muddo fara badan koobkan kuguuleysato oo la tilmaamo kooxaha ugu wanaagsan dalka inay yihiin laakiin eagles hadda ka hor muddo sanadkii labada kun iyo afartii ciyaarta kama dambeysta oo new england iskaga hor yimaadeen waa laga badiyey oo new england baa ka badisay trail owens nin la yidhaahdo oo beriga xidigaha ugu wanaagsan maraykan kamid aha u ciyaaray baa ka dhaawacnaa oo nimanka banooniga qabta ama loo baaso ah laakiin waxaad moodaa in ay ka aarsatay eagles sanadkan kooxda new england patriots oo iyadu sanadkii hadda lasoo dhaafay koobkan si cajiiba uga qaaday kooxda falcons oo labaatan iyo shan dhibcood iyadoo laga sarreeyo ka timid laakiin kulankii xale waxaa la oran karaa kii ugu wanaagsanaa ee muddooyinkan la ciyaaray inuu ahaa mascadda waxyaabaha ay ciyaartani caanka ku tahay waxaa ka mid a dhinaca xayeysiinada iyo heesaha dhextaalka ah heesihii dabcan waanu aragnay dhinaca iyo dhahiyadoo kale waa sidee dhaqaalaha ku baxayo kale marka la fiiriyo
falastiin ay horta ii dhahdo waxaa cajiib ah in soddon second telefishinada ciyaarta subalka intay socoto ee kambaniyada ama shirkadaha waaweyn ay ka iibsadaan isla markaasina soddonkaa second lagu gudbiyo fariinta ugu muhiimsan ee kambaniga markaasi isxayeysiinaya ama shirkadda isxayeysiinaysa ay rabto inay dadka daawanayo oo lagu qiyaaso ciyaartaas inay daawadaan ilaa iyo boqol iyo toban iyo kow milyan oo dunida dacaladeeda ka daawanaya marka fursadaasi waxay keentaa in lacag fara badan lagu kala gato tusaale ahaan soddonka elbrexi waxaa lagu iibsadaa ugu yaraan shan milyan oo dollarka maraykanka waad dareemi kartaa marka qiimaha ay leedahay iyo sida lagu gagartamayo indhahaasi wax daawanaya in laga faa'iidaysto dhaqaalahan marka telefishinaduna maadaama ay taageerayaasha faraha badan ee millionska ay daawanayaan sidaabay lacagtaa qaali uga dhigaan oo ay mataqaanaa shirkadaha uga iibiyaan waxaa kaloo lagu tartama soo bandhigista xayeysiin soo jiidasha leh oo indhaha qabanaysa iyada lafteeda xayeysiimaha ayaa tartan loo dhigaa oo berito maanta oo kale marka ay waddanka maraykanka waagu u bariyo baa telefishinadu ka warramaan tii guulaysatay xayeysiintii ugu wanaagsaneed ee lasoo bandhigay waa mahadsan tahay dabcan fariimana waa lagu soo gudbinayay warbixinada inaa iyo idaacadaheenna soo socda ayaad kaga bogan doontaan wixii ciyaarahaasi warara ee ku soo kordha aadaa u mahadsan tahay maxamuud mascade
adaa mudan